الحمد لله الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الانذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد احمده وهو اهل للحمد والثناء والتمجيد واشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا كفوا ولا عدل ولا ضد ولا نديد له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى التوحيد الساعي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفذ نعيمها ولا يبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا السلام سلامتا كذب arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu keen keeno mu'tamarkan oo sanad walba aynu u baranay inaynu isugu nimaadno si aynu isugu sheegno wixii khayr inoo ah adduun iyo aakhiraba waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa inuu dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo dadka soo diyaariyey dhammaanteenba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda iyo khayrka iyo faa'iidada aan rajaynayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna waafajiyo muxaadarada mawduuceeda walaalayaal saad maqasheen waxa weeye xalku waa islaamka sidaa ku taalla astaanta mu'tamarka xalku waa islaamka arrinkaasna muqadimaad baan ka hormarinaya ama hordhac waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa soo diray nebigeena moxamedan calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku khatimay dhammaan risaalooyinkii ambiyada la soo dirayey alla subxaanahu wa tacaala uu risaalooyinka la soo diray risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa risaalad caalamiya risaalad gobol aan ku koobnayn dadna aan ku koobnayn zaman mucayanana aan ku koobnayn ee ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca risaale uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay iyo diin uu ugu talagalay alla subxaanahu wa tacaala inay noqoto risaaladii u dambaysay ee rabbi subxaanahu wa tacaala samada uuga soo diro bani aadamkan dhulka jooga siduu alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica الذي له ملك السماوات والأرض وقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذه الآية آية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سنغنى مكة كسو دكتي وآية مكية nebigu alay slam intuu maka joogay makana nebigu calayh salaatu wasalaam waxaan ognahay cahdiga makiga ahaa dadka rumeeyey iyo dacwadu inta ay ku koobnayd inay ahayd maka iyo agaarkeeda inta ku kooban maca daalika maalintaa u horraysa ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu caddeeyey diintan inay tahay diin adduunka oo dhan iyo caalamiinta oo dhan insi iyo jinni ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u soo diray maaha insiga keliya caalamiinta oo dhan inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu nebigan u soo diray ee kitaabkan qur'aankaah uu u soo dejiyey rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaleeto oo qodob saddexaad ah inuu alle subxaanahu wa tacaala kitaabkan qur'aankaah iyo risaaladan rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku dhammaystiray wax allaale iyo wixii bani aadamku ay u baahan yihiin oo dhan hadday noqoto xaaladahooda kala duwan iyo umuurahooda kala duwan iyo noloshooda dhinacyadeeda kala duwan wixii lagu islaaxin lahaa oo dhan rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ku dhammaystiray ee uu ku khatimay rabbi subxaanahu wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina maanta ayaan bu rabbi subxaanahu wa tacaala diintiinii idiin dhammaystiray aayaddaas wuxuu ku soo degtay nebiga alay sl slam xajat alwadaac markii uu nebigu alay slam risaaladiisa ay dhammaystirantay ee geeridiisu soo dhowaatay ee qur'aankii iyo waxyigii uu soo dhowaaday inuu khatimo ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku dhammaystiray aayaddaas alyawma akmaltu lakum diinakum diintii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaystiray wax allaale iyo wixii bani aadamku u baahnaa ilaa qiyaami saaca rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shubay kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nebiga calayh slat salaam oo labaduba waxyi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ah markaa bani aadamku haddii ay ka jeestaan oo ay dhabarka u jeediyaan horta waxay diidayaan diintii kaamilka ahayd horta way ka tageen waa kow arrinka labaad waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadii uu dhammaystirana way diideen oo shaqinimay doorteen iyo dhibaato ayay doorteen markay diidaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyiguu dhammaystiray arrinka saddexaad waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala wixii uu uga raalli noqday way diideen oo ah waraditu lakum alislaama diinan haddii ay diidaan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uga raalli noqday dadkaasu shaqinimay ku noolaanayaan dhinacii wanaagga iyo ayaanka wanaagsan way ka tagayaan oo dhinaca ayaan xumada iyo shaqinimada ayay u wareegayaan maxaa yeele alla subxaanahu wa tacaala bani aadamkaas wuxuu uga raalli noqday dadka mu'miniintan uga raalli noqday iyo muslimiinta in diintan islaamka mahayna wax kaleeto ugama raalli noqon huwa raditu lakum alislaama diinan kadalika alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay qalbigooda iyo noloshooda waxay ku caafimaaddo haddii kale caafimaad lama helayo caafimaad qofku shaksi ahaan iyo naftiisa ahaanna caafimaad uma helayo mujtamacuna caafimaad ma helayo adduunkuna caafimaad ma helayo haddii aan la qaadan mawcidada rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo diray wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وحي كقضيان alle subxaanahu wa tacaala mawcidadii iyo dikrigii uu soo dejiyey rabbi subxaanahu wa tacaala iyo shifaagii caafimaadkii laabta caafimaadka u noqon lahaa laabta ayay caafimaad u tahay oo noloshooda ayay caafimaad u tahay oo hanuun ayay u tahay oo raxmad ayay u tahay intaasoo dhanba way waayayaan raxmadna lama helayo hanuunna lama helayo caafimaad xagga laabta iyo qalbiga iyo xagga nolosha iyo xagga mucaamalada midna lama helayo caafimaad lama arkayo haddii la diido mawcidadii rabbi subxaanahu wa tacaala qodobkaas waa qodobka koowaad oo waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala bani aadamka isagaa abuuray saan ognahay bani aadamkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka abuuray dhoobo dabadeedna rabbi subxaanahu wa tacaala ruuxiisa ayuu ku afuufay faidaa sawaytuhu wanafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin malaa'igtii buu alla subxaanahu wa tacaala u sujuudiyey markaa dhulka lama joogo samadaa la joogaa markii samada la joogay ibliis wuu diiday in uu u sujuudo sujuuda takriimin inuu karaamayo oo bani aadamkii alla subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey inuu u sujuudo salaantii uu ku salaamo wuu diiday ibliis alla subxaanahu wa tacaala wuxuu markaa amar ku bixiyey in dhulka loo soo dejiyo aadam iyo ibliiskii dhammaantood qaala hbiطaa minha jamiican dhulka u soo degaalayeen marka dhammaanteen dhulka mandiqadii aada ku doodi lahaydeen oo siraaca iyo dagaalka uu ka dhici lahaa goobtii dagaalka waa dhulka weyn dhammaantiin dhulka u degaa faimaa ya'tiyanakum minii hudaa faimaa ya'tiyanakum minii hudaa haddii uu idin yimaado buu leeyay rabbi subxaanahu wa tacaala dhulka markaad u degataan hanuun baan soo diraya ima qaala alculamaa min kitaabin munazal wa nabiyin mursal faima ya'tiyanakum minii hudaa hanuun hadduu xaggayga idinka yimaado hanuunkaasu waa nebi mursal ah oo la soo diray iyo kitaab alle subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey hanuun kale ma jiro hadduu hanuunkaasu idin yimaado faman ittabaca hudaaya qofkii hanuunkaygaas raaca ay nebiga raaca aan soo diray calayh isalaatu wasalaam iyo kitaabka aan soo dejiyey falaa yadilu ma lumayo walaa yashqaa mana baadiyoobayo mana ayaan xumaanayo mana dhibaatoonayo dhibaato ma arkaayo murugna ma arkaayo qofkii raaca nebiga iyo hanuunka aan soo diray waman acrada can dikrii qofkii diida oo dhabarka u jeediyana hanuunka aan soo dejiyey faina lahu maciishatan bankaa adduunyada ciriiri buu ku jirayaa iyo dhibaato ciriiri buu ku jirayaa oo qalbigiisu ciriiri buu ku jiraa noloshiisu ciriiri bay ku jirtaa raaxo ma haysto raaxadu ma aha yacni cunto uu cunayo iyo guri wanaagsan oo ballaaran iyo baabuur la raaco iyo maaragtay guri weyn oo la seexdo ma aha raaxada iyo noloshu ma aha waxa weeye nolosha cariiri wuxuu kaga jirayaa ma haysto tuma'nino ma haysto ganaan ma haysto oo xasillooni ma haysto oo ammaan ma haysto oo adduunya oo dhan haddii la siiyo wuu isdilayaaba waaba isdilaya adduunyadii ugu raaxo badnayd iyadoo ku jirta iyo isagoo ku jira ayuu isdilaya waa raaxo ma haysto cariiriga kaas wa faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acmaa markii qiyaamada la tagana sidaas bay xaaladiisu ku dambaynaysaa wey rabbi subxaanahu watacaala saasuu marka u sawiray arrinka labaad waxa weeye maxaa marka ugu wacan dadka iyagoo sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshooda uu saa u abuuray oo rabbi subxaanahu wa tacaala dhulkan u soo dejiyey oo hanuunkan iyo nebigan uu soo diray rabbi subxaanahu wa tacaala oo kitaabka u soo dejiyey oo jidkaas uu yidhi raaca maxaa ugu wacan inay ka leexdaan oo ay dhibaatada doortaan asbaabo wayaa jira ugu waaweyn ee mujtamaca uu la fasaaday mujtamaca muslimiintu uu la fasaaday oo jidkaa kala leexday haddaan ugu saddex asbaabood baa ugu weyn sababta koowaad waxa weeye alicraadu can manhaji illah manhajkii ilaahay oo loo dhabarka loo jeediyo sababta mujtamacu la fasaaday oo dhibaatadu la dhacayso kow waxa weeye alicraadu can manhaji illah manhajkii ilaahay yacni jidkii ilaahay uu soo dejiyey qaanuunkuu soo dejiyey nidaamkuu soo dejiyey hanuunkuu soo dejiyey oo dhabarka loo jeediyey qodobka labaadna waxa weeye makaayidu shayطaan shaydaankii cadowga ahaa xeeladihiisii ee uu ku dhaartay inuu bani aadamkan jidka u istaagayo jidkaa toosan inuu u istaagi doono u fadhiyo ba qodobka labaad oo fasaadka sababta u ah qodobka saddexaadna waxa weeye mu'aamaraatu acdaa'i alislaam cadowga islaamka mu'aamaraadka ay ku hayaan dadka muslimiinta waxaa lagu soo koobi karaa saddexdaa qodob inay sabab u yihiin fasaadka ay markaa dadka muslimiinta iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan haddaan wax ka taabanno marka intaynaan xalkaa bayaanin xalka wuxuu u yahay islaamku intaynaan ku celinin bal fasaadkaas iyo dhibaatooyinka uu keenay saddexdaa arrimood inaan wax yar iskala taabanno qodobka u horreeya alla subxaanahu wa tacaala wuu uga digay dadka mu'miniinta wuxuu uga digay inay manhajka ilaahay ka leexdaan oy dhabarka u jeediyaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ma waxay doonayaan xukn jaahiliye miyay doonayaan afa xukma aljaahiliyati yabquun istifhaam inkaariyo yacni rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku inkirayaa oo lagula yaabayaa dadkan minitaa ama dadkan qur'aanka uu ku soo degay ma waxay doonayaan baa leeyahay xukun jaahiliya waman axsanu min allahi xukman kaasna istifhaam taqriiri baa la yidhaahdaa oo yaa ka xukun wanaagsan alle subxaanahu wa tacaala bay jawaabti noqotay aayadahaasu waxay ku timi aayaddaasu markuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka soo sheekeeyey yuhuud iyo nasaara sidii kitaabka ilaahay loogu soo dejiyey ee ay kitaabka uga leexdeen ay kitaabka uga leexdeen markaas ayaa alla subxaanahu wa tacaala aayaddan uu ku soo khatimay aayaadka kor haddaan ka soo bilowno bal hadda u fiirso rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wakayfa yuxakimuunaka wacindahum tawraatu fiiha xukm allah sidee bay kuula imaanayaan xukun iyagoo tawraaddii ibay haystaan oo xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo degay nicmada ilaahay qofkii bedela maxaa u damayn doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi marka waman lam yaxkum bima anzala allah فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلهي سبحانه وتعالى وحشري إنه ألا واجب يالي يهودي النصارى لقوا واجب يالي لقوا السودجيي qisaasta in lagu soo dejiyey xukunkii loo caddeeyey annafsu binnafsi inay tahay qisaastii waalcaynu bilcayni inay tahay waalanfu bilanfi waaluduna biludun waljuruuxa qisaas inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey laakiin kulli way bedeleen qisaastii way bedeleen xuduuddii way bedeleen kullu kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacala way bedeleen waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum الظaalimuun وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحلي وحن كدنا كدوا كأني يهود وحلا كدوا النصارى kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee injiilka iyo alla ciise ku soo dejiyey isaga oo weli haddana aayadihii hore ee ku yaalay tawraadda rumaynaya kullu way ka leexdeen waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alfaasiquun markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacala haddana ku soo xejiyey waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq adigana kitaabka saasoo kale kugu soo dejiyey kitaab xaq ah saddexdii ummadood saasaa loo sheegay yuhuuddii baa lasoo sheegay say kitaabkii u bedeleen oo ay uga leexdeen nasaaradii baa lasoo sheegay say kitaabka uga leexdeen oo ay u bedeleen markaasaa nebiga alayh slat slam isna ummaddaan ilaahay ula hadlay waanzalnaa calayka alkitaaba bilxaqi xaq buu ku soo degay musadiqan limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyena wuu rumaynayaa alla subxaanahu wa tacaala markaasuu ku amray nebigiisa wa an ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum hawadooda ha raacin ilaahay subxana wa tacala waxa uu kuu soo dejiyey xukun aayaadkaas markay yimaadeen ayaa alla kusoo khatimay aayadan bal dadka waxaasoo dhan lagu soo dejiyey afa xukma aljaahiliyati yabquun ma waxay doonayaan marka waxaasoo dhan xukun jaahiliya miyay doonayaan iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunka uu sidaa ugu bayaaniyey aayaddu horta sidaasay ku timi ahlulkitaab sida ay kitaabkii ilaahay isiiyey ay u diideen oo ay ka leexdeen قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينkر تعالى على mن خرج عن حكم اللh إلahay وuxuu ku inkiraya buu yihi aيadaas dadka qofka ka baxa عan حكم اللahi xukunka إلaahay المحكم oo xiran xukن ilahay سuبحaنه وa taعaلى dhamaystiran المشتمل عalى كuلi خayر خayر walbana uu ku dhan yahay الناهي عan كuلi شhaر شhar walbana ka reebaya dadka wacadala oo u jeestay ilaa maa siwaahu wax isaga kayrkiisa kitaabkii ilaahay min alaaraa'i ra'yiyo dad ay keeneen waalahwaa'i iyo hawooyinkooda walislaaxaati alatii wadacaha arijaal iyo waxay dad qorqoreen bilaa mustanadin iyagoon wax sanada u haysan min shariicati illahi shareecada ilaahay uga haysan kamaa kaana ahlu ljaahiliya sidii ahluljaahiliyadu ay samayn jireen yaxkumuuna bihi min adalaalaat dalaalaadka wax baadinimo ah ay ku xukumi jireen wاljahalaat iyo wax jahli ku dhisan mima yadacuunaha biaaraa'ihim waahwaa'ihim hawadooda iyo ra'yigooda ay ku dejin jireen wa qaala alalusiyu raximah اllahu tacaala fii kitaabihi ruuxu lmacaani afa xukma aljaahiliyati yabquun inkaar weeye buu yidhi waa lala yaaban yahay waa tacajub waa lala yaabaya min xaalihim dadkan xaalkooda lala yaabanya wa tawbiikin lahum والفاء في قوله تعالى فحكم يعني للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي يقولو يتولون waxay diidayaan عan قبول حكمka xuكuنkaagii bay diidayaan adiga نبي محمد عليه الصلa سلام بما أنزل الله wx ilaahay kusoo dejiyey inaad ku xukunto fayattabicuuna xukma aljaahiliya xukun jaahiliyana way raacayaan iyo nidaamyo kaleeto ayay raacayaan wa taqdiim almafcuul litakhsiis almufiid lita'kiid alinkaar watacajub yacni luqada carabiga dadka garanaya garanayeen xukmiga la hormariyey waxa wuxuu sii akidayaa yaabka arrinkan leeyahay iyo amankaaga uu leeyahay inay diidaan xukunkii ilahay oo xukun jaahiliya iyo araa waxay ku dhisanta aan la garanayn ay qaataan lianna tawalii can xukmi illaahi can xukmi rasuuli illahi sala allahu alay slam wa dalaba xukmin aakhar xukunkii nebiga alay sl slam in la diido oo xukun kale la qaato amrun munkarun cajiibun arrin munkara oo cajiiba weeyo lala yaabo wa dalaba xukmu aljaahiliya xukun jaahiliye marka iyo gaalo in la qaatana aqbaxu wa acjab wuu ka sii foolxun yahay wuuna ka yaab badan yahay ruuxu lmacaani lilulusi aljuزء saadis صafxa miئa wa hamsa wa hamsiin alla subxaanaه wa tacala wuxuu yidhi qaala hbiطaa minha jamiiعa ka soo degta bacdukum libacضin caduwan cadow baad isu tihiin waa ibliis iyo iyo aadam عalayه الsalaam faima yaأtiyanakum minii hudaa faman itabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqى wman acraضa can dikrii faina lahu maciishaة danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmى faima yaأtiyanakum minii hudan yacni nebi lasoo diray hanuun idu hadduu idin yimaado nebi lasoo diro iyo rasuul iyo kitaab ilaahay uu soo dejiyo laa yadilu walaa yashqى laa yadilu macnayaal saddexa ayuu sheegay alimaam الraasi fii tafsiirihi wuxuu yidhi kow laa yadilu fi dunya addunyadina kuma baadiyoobayo walaa yashqى fi اlaakhira aakhirana kuma ayaan xumaanayo oo kuma hoogayo arrinka labaad laa yadilu walaa yashqى fi اlaakhira aakhira mana hoogayo mana baadiyoobayo macno saddexaad laa yadilu walaa yashqى fi اdunya adduunyada intuu joog kumana baadiyoobayo kumana hoogayo oo kuma dhibaatoonayo macnahaas labada saddexdaa macnoba way xamishaa buu yidhi macno afraad laa yadilu walaa yashqى fi اdunya walaa fi اlaakhira macnahaasaan ugu shaamilsan kuwii horena koobaya yacni adduunyo iyo aakhiro midna kuma baadiyoobayo midna kuma hoogayo labada midna kuma hoogayo laa yadilu walaa yashqى rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu halkaa ku anfiyey inuu qofkaasu uu la kulmaayo dadkii raaca xukunkiisa inayan la kulmi hanshiqinimo iyo baadinimo qodobkaas waxa weeye qodobka u horeeya oo dhibaatada iyo fasaadka keenay oo ah xukunkii ilahay oo laga jeesto arrinka labaad waxa weeye makaayidu shayطaan shaydaanka iyo xeeladihiisa xeeladaha iyo debinta uu u qolayo bani aadamka culimmada islaamku islam maadaama uu shaydaanku yahay cadow cadowga ugu laduudsan cadowga ugu xun ee bani aadamku uu leeyahay kutub badan bay ka alifeen waxaa ka mid a talbiisu ibliis waxaa ka mid a kitaabka alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala iqaasat اlahfan can masaayid الshayطaan yani kutubo badan bay culimmadu ka alifeen asaasu kuli shar wey shar walba isaga asaas u ah masdar kuli balaa balaayo walba iyo dhibaato walba bani aadamka hoog uu ku dhacayo isagaa asal u ah oo oo oo maleegaya aayaadka iyo axaadiistuna way badan yihiin aayaadka inooga digaya shaydaanka ilaahay subxaana wa tacaala wuu inooga digay digniin xoog luu naga siiyey ina shayطaana lakum caduwa faاtakiduuhu caduwa inama yadcuu xizbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir shaydaan allah subxana wa tacala wuxuu shaydaan cadow buu idin yahay cadow ka dhigtaa oo ku digtoonaadaa wuxuu doonayaa dadka isaga raacaa inuu naar u jiido wuxuu leehy rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu haddana nooga digay tallaabooyinkiisa iyo xeeladiisa inaan raacno walaa tatabicuu khuطuwaati الshayطaan inahu lakum caduw mubiin tallaabooyinkiisii xeeladiisa raacin la tartiib tartiib buu ku jiidaya hal mar kuguma ridayo dhibaatada tartiib tartiib haddaba ha raacin tallaabooyinkiisa ina shayطaana lilinsaani caduw mubiin markii u digayay yacquub calayhi الsalaam wiilkiisa ee nebiga ah alkariim ibn اlkariim yuusuf calayhi الsalaam wuxuu ku yidhi ya bunaya laa taqsus ru'yaaka calىa ikhwatik fayakiiduu laka kaydaa ina ashayطaana lilinsaani caduw mubiin ru'yadan khayrka badan iyo bishaaradan walaalaha uga sheekayn xasad baa gelayo shaydaan baa arrinkaasna ku xambaaraya waana cadow shaydaanku dayib intaa haddaan uga baxno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jidka iyuu idiin istaagin walaa yasubannakum ashayطaanu inahu lakum caduwun mubiin jidka ilaahay ee toosan yuu idinka hor istaagay marka shaydaanku waa min akbar asbaab asbaabta ugu weyn ee fasaadka ugu sababa ummaddan ee dadkan muslimiinta ugu sababa ay ka leexinayso jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala shaydaanku laftigiisu taas hadday digniin tahay isaguna wuu dhaartay shaydaanku dhaar buu maray inuu bani aadamka aanu marnaba dhaafihayn maalintii samada la joogay ee alla subxaanahu wa tacaala uu diiday inuu u sujuudo maalintaas kadib ayuu dhaartay shan meelood qur'aanka ayay ku soo aroortay kow fii suurati الnisaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in yadcuuna min dunihi إlا إnاaثا وإn ydcuuna إlا شhayطاaنا marيidا lacanah الlh shayطaanka ilaahay subxaanaهu wa taعaalى wuxuu ku sheegay halkaas inuu bani aadamka inuu dhaartay inuu kaxaysanayo shayطaanku oo uu ku kalifayo inay bedelaan khalqiga ilaahay وlayغayiruna ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتبع الشيطان من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا شيطان قفكي راعنا خسارة أن كسور نقش لها أيو خسارة هل كان شيطان كدارتي الموقف الثاني سورة الأعراف إلهي سبحانه وتعالى وحيري قال فبما أغويتني أي بما أضللتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم جدكاga toosan baan walle u istaagay jidka toosan ayaan u istaagay ثuma لآaتiyanahم min bayni أيdiihim ومin khalفihim وعan أيmaanihim وعan شhamائلihim وlaa تجid أكثarهm شhaakiriin jidkaan u istaagayaa buu yidhi oo dhinaca midigta dhinaca bidixda xagga hore xagga dambe kulli oo baan gelinayaa oo insaankan bani aadamkana aad ii diiday maanta aad ii sujuudisay oo baan gelinayaa isagoo dhan dhinac walbaan kaga imaanayaa maba siinaayo neefsi ma siinaayo jidkaan u istaagaya jidkaaga toos aayadda saddexaad waxaa weeye suuratu alxijir qaala rabbi bima agwaytanii لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين dhammaantood waan hoojin buu yidhi oon jidkan jidkan jidkan ka leexin waan u qurxinayaa oo lauzayinanna lahum fi lard dhulkan ay joogaan iyo xayaatada adduunyada ayaan u qurxinayaa oo xumaantaan u qurxinayaa oo waxa foosha xun ayaan wanaag uga dhigayaa buu leeyahay shaydaanku waa dhaartii uu maray wy arrinka afraad fi suurati israa قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ذريadiisa intooda badan sankan ka daloolinayaa wy waa kaxaysan hogaansanaya intooda badan haddaad gadaal ii dhigto ii reebto meesha ugu dambaysa ee uu ku dhaarto suuraة saad qaala fabicizatika laأغwiyannahم أجمaعيin ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin addoommadaada gaarka ah maahayn inta kale xeraan ku shubanayaa buy xero sidii arigii xoolihii oo kale ayaan xero ku shubanayaa marka dadka intiisa badan bani aadamka intiisa badan muslim iyo ga intiisa badan waxay u xirxiran yihiin mooro ugu jiraan oo asra u yihiin dadka asiiradaas oo ma garanaysaano meel lagu xirto askarta inta lasoo qabto oo dagaal ama meel lagu soo qabto xabsi lagu guro meel lagu xirto way u xihan yihiin meel bay ugu xihan yihiin laaxtanikana duriyatahu ilaa qaliila intooda badan meel baan ku xidhanayaa bu intaasoo dhaar ah ayuu maray shaydaanku uuna ka soo baxay uuna ka soo baxay dhaartii uu ka rumeeyey maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa la yidhi nin khaliifo aha nin ziyaad la odhan jiro ciraaq xukumi jiro ayaa waxaa u soo galay nin marka wuxuu arkay bisad meeshii kursiga agtiisa fadhida markaasuu yidhi ninkii xaajibkaa iska daa meeshaedaa iska fadhidee duhur buu meesha ku tukaday waa fadhiistay casar buu ku tukaday waa fadhiistay maqribkiiyo dhodhow meeshay weli fadhidaa weli meeshay fadhidaa way kacday waxaa lala yaaban yahay dadkan bahashaan sabir badana meeshan maxay la fadhidaa hadhow baa waxaa soo baxay jiir dooli qofba suu u yaqaan yaa god yar oo meesha ka soo baxay hal mar ayay intay boodabe dhab intay sisay la tagtay markaasuu yidhi qofkii wax doonaya inuu gaaro sida bisadaasoo kale ma ujeedaa maanta dhan inta ay gaadaysay meesha ay fadhido shaydaanka saasoo kale ugu fadhiyaa jidka saa u fadhiyaa ma ka dhaqaaqayo jidka jid walbuu u taagan yahay jid walba ayuu istaagan yahay waayo waxyaalahaas waxa weeye marka shaydaanka waciidkiisii waxa kaleeto uu istikhdaamo marka hubka uu shaydaanku leeyahay kow waxaa ka mid a waswasada waswasada yacni waxa weeye waxyaalaha u maskaxda qofka iyo qalbigiisa uu ku rido ama xadiidu nafsi alkhafi baa la yidhaahdaa yacni hadalka hoose oo khafiga ah oo aan aan muuqanayn oo qofka naftiisa ku soo dhacda waa hubka uu adeegsado weeye shaydaanku salaadda markuu galo wuu waswaasin cibaadada markuu galo wuu waswaasin xukun ilaahay markuu rabo inuu rido wuu waswaasin xaaskiisa markuu rabo inuu wuu waswaasin dhinac walba wuu ka waswaasku waa waa hubka ugu badan uu adeegsado waxaa kaloo ka mid a altazyiin wاlإغwaa lauzayinana lahum lauwiyanahum ajmaciin iغwaa iyo tazyiin waxa weye inuu uqurxiyo oo bani aadamka uu ku rido meel dagan oo xun oo dhibaata godka inuu uqurxiyo godka markuu ku dhaco ayuu mar ka boodaya ku qoslaya a oo beri ka noqonaya marka tazyiin wuxuu uqurxinayaa waxyaalihii foosha xumaa iyo dembiyadii waa loo qurxinaya qofku markuu ku dhacayo waxaan inuu maslaxa samaynaya la tahay inuu wanaag samaynaya la tahay xukunka ilaahay iyo manhajka ilaahay markuu diidayo iyo xalka islaamiga marka uu diidayo buur buu leeyahay shaydaan baa uqurxinaya xumaanta iyo nidaamka kale iyo waxyaalaha kale shaydaan baa uqurxinaya waxyaalaha kale u adeegsado waxaa ka mid a shaydaanku annazq sida ilaahay subxaanahu wa tacala uu sheegay waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan ina shaydaana yanzaqu baynahum na yacni labada qofoo laysku diro oo cadaawo iyo dhibaato la dhex dhigo marka wasaawis iyo iyo iyo dhibaatooyin iyo hadallo uu ku tuurayo qalbigiisa si uu cadaawo ugu beero waxaa ka mid a hamziga yacni hamzigu macnaha dafcina waa la isticmaalaa riixidna waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa naksina waa loo isticmaalaa hamzina waa loo isticmaalaa kadalika waxaa ka mid a altakwiif inuu ku bajiyo ku cabsigeliyo oo dadka mu'miniinta uu cabsigeliyo siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaa'ah awliyadiisa ayuu dadka ku cabsigelinaya yani gaalada iyo munaafiqiinta weeye awliyadiisu marka kuwaas ayuu ku cabsigelinaya dadka mu'miniinta walidaalika mawduucaasu maanta mawaadiicda taaganoo ugu dhib badan buu ka mid yahay ee shaydaanku inuu ku cabsigeliyo dadka mu'miniinta ah iyo dadka muslimiinta ah inuu ku cabsigeliyo gaalo iyo munaafiqiin ay cabsadaan oy jarayaan ooy u malayaan gaalada waxaan la taaban karin sa shaydaanka u sawiraya shaydaanka wuxuu ugu sawirayaa waxaan la taaban karin oo laga hortegi karin oo lala hadli karin oo oo waxba laga qaban karin oo dhibaatooyinkooda meelna aan laga mari karin oo meelna lagaga gaban karin oo meelna lagaga carar karin ayuu u sawirayaa shaydaanku awliyadiisa inamaa dalikum shaydaanu yukhawifu awliyaa'ahum daalimiinta iyo gaalada ayuu ku cabsigelinaya oo wuxuu ka dhigayaa meel rucbi iyo khawf dadka mu'miniinta inay geliso waxaa kaleeto oo ka mid a alkhabdu walmas yacni taabashada iyo riixidda iyo sarciga uu bani aadam ku ridayo waxyaalaha uu kula dagaalamay ka mid tahay arrinka saddexaad laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala naguma dayn inaan shaydaanka u noqono asra inaan u noqono ama dad u qafaashay ee alla subxana wa tacaala hub buuna siiyey hub buuna siiyey oo wuxuu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله الاستعاذة إلهي كما انقلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ترى نخس وهرب وبابا يا وضرك يا وكتك يا مش مرك استعاذة دائما إن الهيسته وكذلك دوام الذكر إلهي حسك سنة إن أتبضيس هذا يجر وعرب كاغا يكون تاغنتها وكذلك لزوم الجماعة جماعة المسلمين تنا هذه جر إن اللي جرته جماعة الصلاة جماعة المسلمين تا ولا جركوا ذا هذه جنازة شيطان برناك وضح الرماه وحي كم ديهن الشيطان كسكير دفاعي فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية أرجع صدح هذا وفساد كوعا وحوي مؤامرات أعداء الإسلام مؤامراتك iyo waxyaalaha ay maleegayaan iyo debinta ay qoolayaan cadowga islaamka ee munaafiqiinta iyo gaalada iyo mushrikiinta ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi maa yawad اladiina kafaruu min ahli اlkitaab wala اlmushrikiina an yunazla calaykum min khayri min rabbikum ma jecla ma jecla gaalo ahlulkitaab ma jecla inuu ilaahay khayr idin siiyo oo wanaag idin siiyo oo ilaahay khayr idinku soo dejiyo waxyigan iyo nicmadan ilahay idin siinayo ayay diidan yihiin idinlama jecla wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa ilahay baa raxmaddiisa cidu doono siiyo rabbi subxana wa tacala wuxuu yidhi isagoo noo caddaynaya oo noo digaya ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم waxay jecel yihiin qaar ka mid ah ahlukitaabka ee gaalada yahuud iyo nasaara iyo mushrikiin waxay jecel yihiin inay diintiina idinka celiyaan oo iimaanka ka bacdi ay gaalo idinka dhigaan ayay jecel yihiin oo ku dadaalayaan bal waxa way kama zuulayaan inay idinkula diriraan dagaal xataa arrinka walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istaطaacuu hadday awoodi karaan keri karaan waa heli karaan waxay doonayaan inay idinkula dagaalamaan diintiina inay idinka celiyaan bal alla subxaanaه wa tacaala iyo wuxuu inkiray ahlukitaabka qul yaa أhla اlkitaab lima tasuduuna can sabiili اllahi man aamana tabguunaha ciwaja mar ahlkitaab maxaa idinku kalifay dadkii ahlukitaabkaaba tihiin oo ilaahay kutubtii hore uu ku soo dejiyey jidka ilaahay inaad dadka u istaagtaan jidgooye ku samaysaan maxaa weeye waxaa idinku kalifaya yaa ayuha aladiina aamanuu tanna waa tadkiir rag iyo dumar dhegaysta rag iyo dumar dadkiina mu'miniinta ayo dhegaysta in tuطiicuu aladiina kafaruu haddaad addeecdaan kuwa gaalada ah aladiina kafaruu dhammaantood haddaad addeecdaan yarudduukum waxay idinku celinayaan calى acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin khaasiriin waa hoogaysaan waa khasaaraysaan haddaad raacdaan gaalada haddaad raacdaan haddaad addeecdaan waxba haddaad ku addeecdaan ood ku raacdaan jidkooda waad hoogaysaan maxaa yeele diintii bay idinka celinayaan gadaal bay idin celinayaan idinkoo horay u socday oo diinta islaamka qaatay yay dib idin celinayaan bal alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeya wadda wadda طaa'ifatu min ahli اlkitaabi low yudiluunakum waxay rajaynayaan kaiir qaar ka mid ah oo badan inay idin baadiyeeyaan yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim tanna waxa weye dacwadii iyo diintii ilahay bay la dagaalamayaan diintii ilaahay oo xoolay ku bixinayaan oo hubbay ku bixinayaan oo wax walbay ku bixinayaan nuurkan inay demiyaan wax kale ma aha wax kale ma aha waxay doonayaan waxa weeye nuurkaa dhibaya ifkaa dhibaya ifka nuurka islaamkaa dhibaya qur'aankaa dhibaya sunnada nebiga alay sl slam baa dhibaysa waayo waa nuur nuur weeye litukrija annaasa min aظulumaati ila annuur dadkii baa la rabaa mugdigii in laga saaro islaamku dadkii mugdiga ka saaraya iyagana waxay doonayaan mugdi inay ku jiraan dadku oo nuurkaan aan imaan marka way la dagaalamayaan inay demiyaan bay doonayaan ifkan waya'ba allah dadka mu'miniinta intaasaba ugu filan niyaddooda inay ku degto ilaahay waa diiday arrinkaas ma demin karaan waya'ba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun walow kariha almushrikuun ama mushrikiin iyo gaala ama ha isu tagaan ama ha diidaan nuurka ilaahay wuu kaamil noqonayaa bal ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay in yasqafuukum yakunuu lakum acdaa wayabsuطuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisu wawadduu low takfuruun waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan oo gacan iyo adin iyo caqli iyo fikir waxay idinkula dagaalamayaan ilahay subxana marka intaas waa digniintii rabbi subxaana wa tacala uu nasiyey haddaan ku qaadan weyno kuwaana qaadan weyn qofkii kuwaana qaadan waay hadda isagaa yaqaan meeshuu ku dhacayo iyo meeshuu ku lumayo cid kale yuu eedin rabbi subxaana wa tacaala wuu u caddeeyey mu'aamaraadka gaalada dayib asaaliibtooda maxaa ka mida waxyaalaha ay ku dagaalamayaan waxaa ka mida ghaswu fikriga waxa loo yaqaano ghaswu lfikri oo ummadda fasaadiye baabi'iyey ghaswu lfikri wax loo yaqaano ghaswu fikri waa dagaalka maskaxda wey dagaalka maskaxda horta ahdaafta uu leeyahay waxa weeye ama hadafyada ujeedooyinka loola jeedo yacni dagaalka dagaal maskaxeedka ay soo qaaday gaaladu horta muslimiinta in diintoodii laga leexiyo ama dhammaan laga leexiyo ama qayb ahaan looga leexiyo arrinka labaad suuradda islaamka in lagu xumayo dadka muslimiinta maskaxdooda oo loogu sawiro islaamkii waxaan lagu dhaqmi karin waxaan la la nolosha lagu lagu xambaari karin lagu xukumi karin lagu dhaqmi karin in loogu sawiro khaasatan dhallinyarada arrinka saddexaad waxa weeye islaamka dhaqdhaqaaqiisa iyo soo kicitaankiisa in dib loo dhigo oo la demiyo oo meeshiisa lagu dilo arrinka saddex afraad waxa weeye in laga yeelo dadka muslimiinta inay noqdaan tabac yacni dabahaleel dad uun raaca gaalada gaalada la socdaan iyo aadaabtooda iyo taqaaliiddooda iyaga la socda inay noqdaan arrinka shanaad waxa weeye inay baabi'iyaan nolosha iyo dhaqanka dadka muslimiinta ah oo xagga haqaafadooda iyo xagga aqoonta iyo xagga tacliinta dhulka muslimiinta ina in la baabi'iyo qasbulfikriga waxyaala ugu waaweyn uu doonayo taasaa ka mid a arrimaha kaleeto arrinka labaad oo maaragtay mu'aamaraadka cadowga islaamka ku jeedo waxa weeye usrada muslimka ah qoyska muslimkaa in la burburiyo arrinkaa waxaa ugu horeeya iyadana asaaliibteeda kow ifsaadu اlmarأa bidacwatiha ilى الtabaruji taqliida lilgarb arrinka ugu horeeya waxa weeye usrada lagu baabi'inayo dumarka in loogu yeedho oo loogu waco loogu baaqo tabarujka yacni inay xijaabkii tuuraan oo ay ay soo baxaan bannaanka usoo baxaan oo ay qallidaan oo ku daydaan galbeedka inay ku daydaan arrinka labaad waxa weeye tashjiicu اlikhtilaaط bayna aljinsayn fi kuli mayaadiin alxayaa inay ku dhiirigeliyaan isdhexgalka rag iyo dumarka dhammaan meel kasta xaggii shaqada xaggii guryaha xaggii baabuurta xaggii dhinac walba walidalika unduruu ilaa bilaadina dhulka muslimiinta arka wiilkii gabadhi waa isdhinac fadhiyaan basaskii gaariyadii la fuulayey dhulkii la marayey meeshii la fadhiyey meel walba waxa weye in laysku dhex qasmo halkaasna fasaad uu ka dhasho arrinka saddexaad waxa weeye iqraa'u almar'ati lilkhuruuj bilcamal litafkiiki اlusra haweentii muslimadda ahayd in gurigeedii laga soo bixiyo oo lagu dhiirigeliyo bannaanka inay ka shaqayso si qoyskii loo kala furfuro waayo hooyada wey waxa qoyska asaaska ah isku haysa ee guriga u fadhida carruurtii iyo ninkii iyo gurigii iyo shaqaalihii iyo dadkii iyo qaraabadii waxa isku haysa hooyada ugu ugu muhiimsan oo guriga isku haysa haddii guriga laga saaro laga bixiyo oo bannaanka ay meerso khalaas usradii waa usradii waa burburaysaa qoyskii waa burburaya haweentiina akhlaaqdeedii way baaba'aysaa marka ay rag kale dhex gasho oo dad kale dhex jirto iyadana akhlaaqdeedii khatar baa halkaa ugu sugan arrinka afraad waxa weeye guurkii oo la adkaeyo oo dhib la geliyo tacqiil zawaaj iyo weliba in la fool xumayo oo lala diriro oo tacadud zawjaadkii iyo dumarka xataa la badin lala diriro oo asxaab iyo rafiqyo inay yeeshaan dhallinyarada iyo gabdhuhu iyo wiilashuba inay saaxiiba yeeshaan lagu dhirigeliyo guurkiina la diido arrinka shanaad waxa weeye xishoodka iyo dhowrsanaantii oo iyadana la fool xumayo laga dhigo wax yacni taqaaliid hore oo ree reer baadiyenimo ah oo haweenteena indhaha kusoo taagto raggo dhex gasho oo oo gabdhuhu dhex galaan oo wiilashii gabdhuhu isdhex meeraan oo xijaabkii maaragta lala diriro arrimahaasna waxa weeye taqaaliid hore in laga dhigo oo xishoodkii la baabi'iyo nebiguna calayh salaatu wasalaam uu yidhi wa ina khuluqa alislaam alxayaa islaamka diin walba waxay leedahay khuluq yacni dhaqan bay leedahay dhaqanka ugu wanaagsan islaamka waa xishoodka wey xishood haddii meesha laga waayo laa khayr khayr ma haray arrinka lixaad ugu dambeeya waxa weye usrada lagu baabi'inayo qawaamadii in la baabi'iyo yacni ninkii odaynimadii qoyska in la burburiyo qoyska marka oday ma leh oday ma leh cid laga dameeyo ma leh xukun ma leh sidii la doono la yeela haweentiina markaa lagu lagu dhiirigeliya la yidhaahdo almusaawaatu fii kulli shay wax walba waa loo siman yahay kulli shay ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba wuxuu abuuray si gaar u abuuray muhiimo gaar u abuuray hawlo gaaru qof walba u abuuray cibaado gaar u abuuray ma aha dhinac walba maaragtay takaaliifta xaggeeda in laga siman yahay arrinka saddexaad ay kula dagaalamayaan waxa weeye tafkiiku waxdat lmuslimiin muslimiinta oo midnimadoodii la baabi'iyo muslimiinta oo midnimadooda la baabi'iyo lana beero waxyaalaha nacaraadka qowmiga ah iyo fitanta dhexdooda laga beero nacaraad qowmiga yacni qabiili qabyaalad iyo waxyaalaha qowmiyaadka ah dhexdooda laga beero wuxuu leeyahay nin la odhan jiray lawrence brown oo nimanka kutaabta ee gaalada ka mid ahaa ida ataxada almuslimuun muslimiintu hadday midoobaan fii imbaraatoriyatin waaxidatin hal imbaraatoriya hadday noqdaan sidii ay ahaan jireen weligoodba amkana an yusbixuu allacnata cala alcaalami wa khataran adduunka waxay ku noqonayaan khatar weyn bay ku noqonayaan buu yidhi way baabiinayaan ama idaa dalluu mutafariqiin ama hadday joogaan iyagoo mutafariqiin oo kala qaybsan fainahum xiinaidin yadalluuna bilaa quwatin walaa ta'hiir waxay noqonayaan dad aan xoogna lahayn waxna yeeli karin adduunka waxna ka tari karin saasay ahaanayaan buu yidhi alkitaabka atabshir walisticmaar licumar faruuq wuxuu leeyahay nin la odhan jiray wasiir mustacmaraat albriطaniya wuxuu ahaa meelaha ay gumaysato ingiriisku dhulka uu gumaysto nin ka madaxu ahaa wasiirku ah ormas quuba la odhan jiray wuxuu yidhi ina alxarba dagaalku buu yidhi callamatnaa waxayna bartay ana alwaxdata alislaamiya midowda muslimiintu hiya alkhatar alacdam khatarta ugu weyn inay tahay alladii yenbagii cala alimbaratoriyati oo ay la dagaalanto imbaratoriyada ingiriisku an taxdarahu wa tuxaaribahu inay ka digtoonaato lana dagaalanto ina siyaasatanaa siyaasadeennu wuxuu yidhi tahdifu waxay hadya jeer ujeeddadeedu tahay daa'iman wa abadan ilaa manci alwaxdati alislaamiya midowda dadka muslimiinta iyo satogooda inaan inaan ka hor tagno wayajibu an tabqa hadihi siyaasatu kadalik waraaqihii had iyo jeer konton sano markii ay joogaan ayaa sirta lasoo la soo daayaa marka waraaqihii konton sano ka hor u qoreen weeye oo hadda lasoo la soo daayey laga soo alwasaa'iq asiriya albriطaniya sidaas darteed ayay khilaafadii muslimiinta ay ugu dambaysay khilaafa alcuhmaaniya ayaa gaaladu waxay ka shaqeeyeen iyo munaafiqiintu waxay ka shaqeeyeen in la baabi'iyo khilaafada islaamka ee caalam alislaami isku haysta iyo midnimadooda isku haysta ilaa iyo indiya laga soo qaado iyo ruusiya ilaa iyo maqrib isku haystay oo qofka muslimkaa meeshuu doono u marayo meeshuu doono uu degayo dadka muslimiinta ay walaalihiis yihiin hadduu doono hindi ha dego hadduu doono xijaaz ha dego hadduu doono masr ha dego hadduu doono turki ha dego meeshuu doono u maro oo meeshuu doono dego oo dhammaan ay tahay dadka muslimiinta saa isugu xidhnaayeen ayaa la burburiyey intaas keliya laguma daynin caalam alislaami markaasaa la kala qaybsaday dawlad dawlad iyo duwaylaad yar yara iyo dawlado yar yara oo waxay dhan shaqfad shaqfad yaroo meelaha ku taallaa waslad waslad ah ayaa loo qaybiyey markaas intaa keliya weliba laguma dayn wa zaracuu baynaha alkhilaafaat khilaafaad baa haddana dawladahaas yar yara ayaa la dhex dhigay oo xuduudka ah bal hadda u fiirso alsacuudiya waalyaman khilaaf baa dhex taagan masr wasuudan khilaaf baa dhex taagan ciraaq iyo kuwait khilaaf baa dhex taagan xuduuda ciraaq iyo iiraan khilaaf baa dhex taagan maqrib iyo jazaa'ir khilaaf baa dhex taagan suuriya iyo turkiya khilaaf baa dhex taagan qatar iyo baxrayn waa laba tuulo laba tuulo yar yar waaye haddana waxa khilaaf baa dhex taagan dhammaan waxaasoo dhan ingiriiskaa ka tegey cadowgii baa ka tegey dhammaan xuduudaha hadday haddana waxay dhex dhigeen inay maaragtay oo maxaa loo arki waayey inay maaragtay dawladahan oroba ay diriraan xuduudaha inay ku diriraan innagana maalin walba waxaan arkaynaa laba dawladood oo dawladaha carabta ama dawladaha islaamka oo isu soo taagan cadowno isugu soo taagan waxa weeye xuduuddii ay sameeyeen arrinka afraad oo ay ku baabi'iyeen dadka muslimiinta cadowga gaaladu waxaa weeye ifsaadu ajizat aliclaam ajizadii iclaamka oo iyadana laga dhigo la fasaadiyo oo inay faaxishada iyo qurunka iyo wasakda ay faafiso loogu talagalay dhulka inay ku faafiso si caqiidada islaamka loo baabi'iyo akhlaaqda iyo qiyamkana dadka mu'miniinta ah looga tirtiro dadka muslimiinta ah wuxuu leeyahay shamcuun beres shamcuun beres waxa wuxuu ahaa ra-iisul wasaraa oo wuxuu ahaa israa'iil buu ahaa wuxuu yidhi lasnaa naxnu aladiina aladiina sanugayiru alcaalam alcarabi annaga maaha wy dadka bedelaya caalam alcarabi annaga inaan bedelno ma aha maaha annaga dadka bedelaya walaakina dalika aطabq alsagiir aladi yarfacuunahu calaa manaazilihim dabaqan yarka ah oo gurigooda saaran buy waa satelliteka dabaqan yarka ah ee gurigooda maskaxda ka saaran ayaa bedelay buu yihi maskaxdu caalam alcarabi isagaa bedelayo annaga inaan bedelno uma baahnin ficlan ficlan satelliteyadaas iyo shabakaadka iyo networkskaas iclaamka ah oo un iyaga un ka soo socda wax islaama ayan ku jirin ayaa lagu baabi'inaya halkaa waxaad ka helga majalatu manaar alislaam alimaaraatiya ayaa soo naqlisay alcadad alcaashir shawaal alif arbaca miya tamanta cashar waxaa kaloo ka mida wasaa'ishooda alcamal calaa ibcaadi alislaam can majaalaati alxayaa yacni cadowga islaamku mu'aamaraadkiisa waxaa kaloo ka mid a inay islaamkii ka fogeeyaan majaalaadka xayaata nolosha qaybaheeda kala duwan siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo waxaas o dhan in islaamkii laga laga laga laga ururiyo oo lagu soo gaabiyo shacair tacabudiya cibaadada yacni masjidka iyo cibaadada iyo salaada iyo soonka keliya in lagu soo gaabiyo waxaa kaloo ka mid ah waqfu lmaddi albashari fi alcaalam alislami tirada caalam alislaami had iyo jer in la yareeyo oo la isku dayo in la yareeyo waxyaalaha lagu yarayna waxaa ka mid a taxdiidu nasli yacni in loogu yeero dadka inay kontrolaan dhalidda inay kontrolaan labaa kugu filan khalaas hal ilmaa kugu filan kada ama axyaananba cirbad lagu dhifto dumarka muslimiinta cirbad inta lagu dhifto khalaas la baabi'iyo oo aanay mar dambe dhalin ama waxa weeye camaliyaad iyo oberethano aan loo baahnayn lagala daalo haweenka muslimaadka ahaa oo kas loogu samaynayo si aanay dhalmada ayan u badinin waxaa kaleeto ka mid a alqadaa cala alxarakaat alislaamiya dhaqdhaqaaqyada islaamiga ee dadka muslimka ah baraarujinaya inay baraarugooda ay damiyaan waxaa kale oo ka mid ah takwiin alfiraq alhadaama firqooyin yacni wax burburinaya muslimiinta burburinaya oo caqiidadooda khalkhal gelinaya inay beeraan qaadyaaniya iyo bahaa'iya iyo sida kuwa soomaali kuwa soomaaliya oo la sheegsheega meelaha oo axaadiista inkiraaya iyo waxaasoo dhan in la beero oo maaragtay lagu khalkhaliyo dadka muslimiinta caqaa'idooda fikirkoodana lagu mashquuliyo waxaa ka mid a ifsaadu manaahij atacliim manaahijta tacliimiga wax lagu baranayo waxbarashada inay baabi'iyaan waxaa ka mid a noloshooda dhaqaala inay burburiyaan maxaa marka islaamku uu uga dhigay digniintaa layna soo siiyey iyo asaaliibta ay adeegsanayaan iyo waxyaalaha ay adeegsanayaan maxaa islaamku ugu talagalay islaamku asaaliibbu ugu talagalay la iskaga celin karo oo arrimahaas ka hortegi karta hadday dadka muslimiinta ay qaataan wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya kaydkoodaas o dhan waxba mataraayo ay maleegayaan waxaa ka mid ah kow annahyu can mawaddatihim ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa maw muwaalaadkooda wuu diiday rabbi subxaanahu wa tacaala in weli laga dhigto gaalo in weli laga dhigto rabbi subxaanahu wa tacaala wuu diiday maxaa yeelay haddii kaleeto waxaa kugu fulaya waxaan la sheegayo waxaan la sheegayo haddaadan weli ka dhigan kuguma fulayso wakadalika arrinka labaad mawadadooda yani jacayl iyo maaragtay la socda iyo saaxiibtinimona in in in in in u diday islaamku wuxuu yihi rabbi subxaanaه watacaala laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyawmi اlآkhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah qof ilaahay jidkiisii ka tegey qof mu'minii kama dhigto qof uu jecel yahay ama uu la socdo ama saaxiib uu leeyahay kama dhigto arrinka saddexaad waxa weeye annahyu can itikhaadihim biطaana yacni in dad saaxiibo mustashaariin iyo la taliyayaal iyo shaqaale iyo sekreteero iyo maaragtay waxaa in laga dhigto ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanata min dunikum laa ya'luunakum khabaalan rabbi subxaana watacala wuu u diiday dadka mu'miniinta ee muslimiinta inay ka dhigtaan biطaano iyo dad dad biطaano waxaa la yidhahdaa qofka dadka ku hareeraysan ee la socda sida toobka yacni darafkiisa marada ku toban baa la biطaano ku hareeraysan marka inay ka dhigtaan dadka ku hareeraysan iyaga la fadhiya ee la taliya ee la socda inay ka dhigtaan taasna muslimiintu way ka gudbeen sidaas darteed ayaa waxaan oo dhami nagu fulaya iclaamkan muxuu noogu fulayaa ilan dadka muslimiinta ah hadda waxaa la taliyayaal u ah oo iclaamkooda u ah oo maaragtay xoolihii muslimiinta lagu nafaqaynaya shabakaadkan ad arkaysaan satelaytyadan ad arkaysaanin dhammaantood bal dadka ka shaqaynaya fiiriya dadka ma madaxda ka ah fiiriya waa ama waa waa gaalo waa ama waa nasaara ama waa yahuud ama waa cadow islaam ama waa firq baalla waxa weeye dhammaantood waxaas weye bitaana laga dhigtay kuwa muslimiin sheeganaya ayaa ka dhigtay iyagoo xoolahoodii siinaya wuxuu rabbi amray in digniin laga qabo bilxadari minhum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzla allahu ilayk wuxuu amri amray rabbi subxana watacala in lala jihaado ya ayuha nabi jaahid alkufaara walmunaafiqiina waqlub calayhim wamawaahum jahannamu wabi'sa almasiir wuxuu rabbi subxana watacala amray in loo diyaar garabo laiska celiyo waaciduu lahum ma اstaطactum min quwatin wamin ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum waxaanu imaanayaa marka hadday intaasu tahay fasaadka ay samaysay alicraadu can manhaji illah manhajkii ilaahay oo laga tegey makaa'id shaydaan shaydaankii oo ku degaayey cadowga islaamka saddexaad noloshii fasaadiyey islaam keliya ayaa xal u ah xalka waxa u ah islaam meel kaleto oo laga dhaqaaqi karo ma jiro sidaan hadalka ku bilownay sababtu maxay tahay muxuu u yahay islaamku xal islaamku wuxuu xal u yahay waxyaalaha sifooyinka uu leeyahay sifooyinka uu leeyahay oo manhaj kaloo leh aanu jirin awala alislaamu huwa alxal islaamka xalku waa islaamka oo keliya maxaa yeelay huwa manhajun rabbaaniyun manhaj rabbaaniyo sidiisaba wuxuu u nisbays u nisbo sheegtaa ilaahay subxaanahu wa tacala cid kaloo u nisbo sheegto ma leh haa dad bani aadama ma samaynin munazalun min cindi xakiimin khabiir wuxuu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir kitaabkan waa kitaab buu yidhi alla subxana wa tacala aayaadkiisu meel daloola aanay lahayn meel kambiyo kama dhibcaana aanay lahayn haba yaraatee uxkimat aayaatuhu uma fusilat ee la cadcadeeye la dhigdhigay min ladun xakiimin khabiir wainaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim ilaahay subxaanahu wa tacaala caliima ee xakiim ah waya kitaabkan waxaa soo dejiyey haaniyan manhajun caalamiyun waxa uu islaamku xal u yahay leanna waa manhaj caalamiya manhaj qolo ku kooban oo reer ku kooban andimada kale oo dhan dhammaanteed waxa weye dee shuuciye tahay qolay ku kooban tahay hadday tahay dimuqraadiya qolay ku kooban tahay looma ogola dad kale looma ogola dad kale waa ra'sumaaliya looma ogola dadka ra'sumaaliyiinta ee xoolaha le maahine cid kale ma soo geli karto cid kale manhaj kama soo geli karto alislaamu manhajun caalamiyun lidalika huwa alxal saasuu xal u yahay maxaa waa caalami dadka oo dhan inii rasuulu llahi ilaykum jamiican maxaa yeelay dadkii o dhan way soo hosgelayaan waxaana lagu kala derajo sarreeyaa taqwada ilaahi subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay subxaana wa tacala agtiisa waxa weeye karaamada waxa lagu kala leeyahay taqwada ilahay haalisan waa manhajun shaamil manhaj dhammaystiran wey wax walba ayaa ku jira dhinac walba nolosha jamiic majaalaat alxayaa adduun iyo aakhiro manaahijta kale ee nidaamyada kale la qaadanayo dimuqraadiya shuuciya kada qabaliya kada ama adduunya keliya ka shaqaynaysa aakhiro shaqo kuma leh wax aakhiro ay ka kugu hagaajinaysa ma jirto laakin alislaam huwa alxal islaamka xal ah maxaa yeelay sababtu waxa weye adduunkii iyo aakhiradii labadaba wuu ku hagaajinayaa wanazalna ilayka alkitaaba tibyaanan likulli shay tibyaanan likulli shay shay walbo adduunyada aad u baahan tihiin wuu ku beenaya wabtagi fima aataaka allahu addaara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya labadiiba wuu ku jamciyey aakhiro ku raadso iyada ayaa muhiim ah adduunkana noloshaada caadiga ha ka ilaawo wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu mascuud radi allahu tacaala canhu qad bayana allahu lana fii hada alqur'aani ilaahay qur'aankan wuxuu noogu bayaaniyey kulla cilmin cilmi kasta wa kulla shayin shay kasta ayaa ilaahay noogu bayaaniyey wa qaala mujaahid mujaahid wuxuu yidhi kulla xalaalin wa kulla xaraamin wax kastoo xalaala iyo wax kastoo xaraama ilahay waa noo bayaaniyey nebigu alay slat slam suu yidhi ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayinun waa caddahay xaaraan iyo xalaal ilahay wuu kala caddeeyey ibnu kathiir juska labaad baa ka fiirinaysaa arrinka afraad waxa weeye oo islaamku xal u yahay liannahu manhajun qaa'imun cala alcilmi almutlaq cilmi kaamil ah manhaj ku dhisan weeye maaha manhaj bani aadam aan arki hayn inta u muuqata inta u muuqata keliya wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila maxay hayaan dadka bani aadamka oo dhan cilmigiisa marka laysku daro rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila rabbi subxaanahu wa tacaala cilmuhu lkaamil caalim اlغaybi wالshahaada caalim اlغaybi wالshahaada waya rabbi subxaanahu wa tacaala waxa muuqda iyo waxa aan muuqan waxa dhacaya iyo wixii dhici lahaa hadday dhacaan say u dhici lahaayeen ayuu rabbi subxaanahu wa tacala ogyahay marka cilmi kaamil ah iyo bani aadamkan alle subxaana wa tacaala ayaa abuuray alaa yaclamu man khalaq horta bani aadamkan aad nidaamka u samaynaysaan oo leedihiin annagaa xad u keenin horta ma idinkaa abuurtay mase ilaha abuurtay yaa bani aadamkan yaa abuurtay horta yaa iska leh waaba su-aale yaa iska leh waa laydin weydiiyey ilaahay baa iska leh alaa yaclamu man khalaq kii abuuray miyaanu garanayn siduu u maamulo wa huwa alatiifu alkhabiir rabbi subxana wa tacala isagaa latiifu khabiir midda kale dhulka uu ku nool yahay yaa iska leh rabbi subxaana wa tacaala ayaa iska leh idan rabbiga dhulka uu ku nool yahay leh isagana abuuray oo iska leh ayaa yaqaana wax u wanaagsan iyo wax u xun dayib waxa ku hareeraysan samada iyo cirka iyo dhulka iyo daruuraha iyo dabaylaha iyo geedaha iyo nolosha ku hareeraysan yaa iskalo abuuray rabbi subxaanahu wa tacaala say isugu dhowaan karaan oo isugu haba habaysan yihiin rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa yaqaan arrinka shanaad waxa weeye manhaj qaa'ima cala alcadli waa manhaj cadaalad ku dhisan maxaa yeelay waxaa soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay cidna uma eexanayo ha kuwa cadcadna uma la eexanayo kuwa madow kama eexanayo ha kuwa maaragtay ee xoolaha le uma eexanayo kuwa xoolaha yar kama eexanayo rabbi subxaana wa tacaala ama hadday dejiyaan kuwa iyagu baarlamaanada fadhiya kuwa iyagu maaragtay madaxda ah maslaxadooda keliya ka fekeraya ama qabiilkooday ka fekerayaan ama noloshooday ka fekerayaan ama ra'sumaaliyadooday ka fekerayaan ama shuuciyadooday ka fekerayaan ama madaxdooda iyaga manfacadooday ka fekerayaan laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala khalqigoo dhan waa u saman yihiin cadaalad mutlaqa weeye rabbi subxaana wa tacaala ina allaha ya'muru bilcadl cadaalad buu rabbi subxaanahu wa tacaala amraa uuna soo dejiyey cadaaladda mutlaqaana rabbi subxana wa tacala ayaa haya maxaa yeelay waa rabu ljamiic dhammaantood rabbi buu u wada yahay uma kala eexanayo wuxuu islaamku xal u yahay maxaa yeelay waa manhajka keliya oo bani aadamku uu ku xoroobayo oo uu kaga xoroobayo bani aadam kale inuu addoon u noqdo bani aadam kale inuu addoon u noqdo waa manhajka iyo nidaamka keliya oo uu kaga xoroobi karo qofka muslimka ahi rabbi subxaanahu watacaala ayuu addoon u yahay cid kale addoon uma noqonayo a qofka madaxweynaha xataa addoon uma noqonayo barlamaanka addoon uma noqonayo shahawaadkiisa iyo iyo xaaladiisa tijaariga addoon uma noqonayo taxarar walidaalika iyo muslimiintu markii ay socdeen oo ay meelaha tageen waxay odhanayeen linukhrija man shaaa inaanu ka bixinno qofkii doonaya min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati اllaahi waxdahu inaanu dadka ka bixinno ayaan u soconnaa inay iyagu iscaabudaan iyo ilaahi keliya inay caabudaan aanu u bixinno islaamku isagaa xal ah maxaa yeelay waa manhajun qaa'imun cala alcaطaa'i waاtajadud manhaj waxa weeye had iyo jeer xalka laga helayo wax allaale iyo wixii dhibaato yimaada xalkeeda ayaa la helayaa waana cusbootaynayaa likulli zamaanin wa makaan ayuu u cusub yahay zaman kasta iyo makaan kasta mu'min jaziira carabiya ka soo bilaabatay ruom baa la burburiyey nidaamka islaamkaa lagu hagaajiyey faris baa baaday nidaamka islaamkaa lagu hagaajiyey berber iyo maqrib baa la tegey nidaamkii islaamkaa lagu waday andalos baa la tegey oroba ah nidaamkii islaamkaa lagu waday ilaa rushiya iyo indhayar baa loo tegey nidaamkii islaamkaa lagu waday daa'iman saasuu islaamku u yahay nidaam mutajadid ah casri walba iyo zaman walba tatawurkiisa la socda oo maaragtay aan jaamid ahayn oo meel ku dheganayn xadaaraad kala duwan isu keenaya oo kulminaya arrinka sideedaad waxa uu islaamku xal u yahay maxaa yeele waa manhaj waaqiciya ma aha manhaj khayaal iska ah oo maaragtay dunuun ku dhisan mala ku dhisan maaha waa waaqic waaqicuu la tacaamulaya dadka bani aadamka noloshoodu sida ay tahay ayuu qur'aanku kusoo degey oo sida caaisha radia allahu tacaala canha ay tiri waxay tihi qur'aanka hal mar jumla lama soo dejin ee kaana mufaraqan yanzilu cala alwaqaa'ic wuxuu ku soo degayey xaadisadaana dhacday waa la xalinaya mushkiladaana dhacday waa la xalinaya mushkiladana dhacday waa la xalinaya saasuu qur'aanku u daboolaya dhammaan waaqica qofka bani aadamka han fiirino xataa nebiga alay slat slaam siduu u xalinayey dadka yani mushkilooyinka kala yimaada nin baa u yimid nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi waa halaagsamay waxaa ku halaagsantay haweentaydii baan waxaan u tegey ramadaan waa maalin ramadaan oo maaragtay dharaar la sooman yahay ayaan haweentii ku kufay buu yidhi markaasuu nebigu alay slat slam waa yahay waxaa lagu leeya kafaara kafaaradii gud markaa laba bilood soon laba bilood ma soomki soom baa arrintaanba mushkiladaanba soom baa ii keena maxaanba xaggeen xaggeen laba bilood ka soomi karaya maalin baan ba soomi kari waayey oo dhibaatadaan igu dhacday waa yahay kafaaradii adcim sitiina miskiinan maaragtay quudi marka lixdan miskiin quudi oo wax iga faqiirsanba maba joogaan madiine xaggeeba maaragtay aan ka quudin buu yidhi maxaan quudin wax iga faqiirsanba maba joogaan markaas nebiga alayh isalatu salaam waayo kolagii kolay timirah ayo maaragtay loo soo helay wuxuu yidhi orod maarata kan ku sadaqayso markaas wax aniga iga faqiirsan baan ku sadaqaysa waayo orod adcim ahlaka orod adiga reerkaaga marka ku quudi baa li saasaa u xalinaysaa mushkilaadka manhaj waaqiciya weeye ma aha manhaj bani aadamku inay malaa'ika yihiin oo sida maaragtay kaniisaddu ay tihi ma guursan karaan khusuusta ma guursan karaan dumarka kaniisadda ka shaqeeyaan ma guursan karaan markaasaa zinadii iyo faaxishadii iyo liwaadkii ayay maarata madaxa u geliyeen marka ma waaqec maaha qof bani aadam dhiig iyo dam iyo caaطifa wa miyaa la odhan karaa ma guursan kartid xaggee ka timi min ayna jaat haada xaggee ka xaggee ka keeneen wax ilaahay waaqica ma aha raacsan arrinka sagaalaad waxaa weeye waa manhaj mutadarija yani tartiib tartiib tadaruj waxaa la yidhaha daraja daraja daraja daraja yacni dadka bani aadamka wuxuu usoo qaban tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ilaa la soo gaarsiiyo yani meesha ugu wanaagsan manhaj ku dhisan weeye islaamku xal maxaa yeelay taysiir buu ku dhisan yahay fududayn umuurta yani caadiga nolosha ah wixii aan xaaraan ayan ku jirin waxa weeye inuu fududayo yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu buu ku dhisan yahay oo taysiir buu ku socdaa arrinka tobnaad waxa weeye manhaj haabita weeye oo maarata aan isbedelihayn murunana ku dhisan yani usuusha asaasiga ah waxay ku dhisan tahay waxaan isbedelihayn ilaahay masalan subxaanahu wa tacaala yuxilu alطayibaat wa yuxarimu alkhabaa'ir waa asal asal wey waxa wanaagsan oo macaan oo fiican oo xalaashaana ilaahay wuu xalaalayaa wax walba oo khabiisa oo xun oo jirkana yani dhibaya bani aadamka caafimaadkiisa dhibaya dhaqaalihiisa dhibaya caraftiisa dhibaya ilaahay subxana wa tacala yuxarim alkhabaa'ir saas darteed ayaa aayaddaas lagu dabaqaya wax kastoo cusuba soo baxa wax kastoo soo baxa kullu muskirin xaraam waa asal weeye wax walba oo caqliga bedela oo maanka dooriya wax xaran ban kullu muskir xaraam marka ilaa yowma alqiyaama wax allaale oo soo baxo cusub daroogo miya ufyuun miya xashishad miya muxuaha waxaan miya khamro miya wax allaale wixii soo baxa wixii maan dooriya xaraam haakada asal iyo muruna ayuu isku darsaday waa manhaj ku dhisan tarkiib iyo tarhiib bani aadamka lagu wado marna la cabsi geliyo marna la jeclaysiiyo jannada iyo wanaagga ilahay la jeclaysiiyo arrimahaas wuxuu u yahay yani rabbaaniyada masalan manhaj rabbaaniya nidhi maxay tahay manhaj rabbaaniya ilaahay subxaanahu wa tacala islaamku wuxuu xal u yahay maxaa yeele waa manhajka ilaahay subxaanahu wa tacaala xal kale ma jiro maxaa yeelay wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa rasuulka loo soo diray isaga iskama hadlaye eh ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxyigiisa ku soo dejinaya marka xaq weeye islaamku wuxuu u yahay xagga uu ka yimina waa xaq manhaj ahaanna waa xaq meesha uu ka yimi masdarkiisa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala saas darteed xaq buu u yahay fadalikum allahu rabukum alxaq rabbigiina xaq ah ayuu ka yimi famaada bacda alxaqi ila adalaal maxaa ka dambeeya xaqa haddaad diido maxaa ka dambeeya baadinimaa ka dambaysa wax kaloo ka dambeeyaa ma jiraan wa xaqun fii tanazulihi wa balaaqi soo degitaankiisuna waa xaq wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl xaq buu ku soo degi xaq weeye khabarkiisa iyo waxa u wadana waa xaq weeye ina haada lahuwa alqasas alxaq qasas xaq ah weye waxa laguu sheegayo iyo qur'aankan lagu akrinayo waa xaq weeye xaqun fii wacdihi wa waciidihi wacdigiisa wuxuu alle ballan qaado iyo waxa alle ugu goodinayo gaalana waa xaq buu ku yahay xagga manhaj ahaana yacni nidaamkana waa rabbaani weeye alle subxaanahu wa tacaala ayaa soo dejiyey caqiidadiisu waa mid ilaahay subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey cibaadooyinkiisa waa mid ilaahay subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey cid kale oo oo jeexday ma jirto shahaadada ilaahay baa noo jeexay sidaan odhanayno faaclam annahu laa ilaaha ila allah ha wa ana muxamada rasul lah way la socotaa macruuf weye looma baahna in la sheego ma yani yucraf wey kadalika cibaadaadka salaadii soonkii zakadii xajkii cumradii kul ilaahay baa subxaanahu wa tacaala soo dejiyey oo cid kaleto ay ka timi ma jirto tashriicaadkiisa dhammaan nidaamka lagu soconayo mujtamac uu ku soconayo waa kelimaad macsuum ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey am lahum shurakaa'un sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah ma wax aan ilaahay sharciyeyn bay sharci ka dhiganayaan sharciga ilaahay baa qeexay wixii lagu dhaqmi lahaa qoyskii reerkii usradii arxaamtii nidaamkii xuduuddii dhammaan ilaahay baa jeexay kadalika uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa wuu yidhi ilahi subxana wa tacala nebigiisa shareeco cad oo waadixan kuu jeexnay raac wey adiga marka aayaddaas laftigeedu waxay timi markii alla subxaana wa tacala uu ka soo sheekeeyey bani israa'iil in kitaabkii la siiyey oo rusul loo soo diray laakiin ay ikhtilaafeen oo ay ka tageen oo ay ka jeesteen oo wax kale ku beddesheen marka waxaa leeyahay nebi maxamed alay sl slam ka digtoonow uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun mar kale cid kale aan waxba garanayn ha raacin baa leeyahay rabbaaniyada marka waxaa nidaamka islaamku xalka uu rabbaani la yahay waxay leedahay aahaar waxyaalo ka dhalanayay leedahay ko waxa weeye alcismatu min altanaaqudi walikhtilaaf iskhilaaf iyo iska hor imaad ma leh qawaaninta kale waa iska hor iman kartaa manaahijta dadku ay dejinayaan ay qorayaan way iska hor imaanaysaa waxaa ka mid a maraykanka ay waxay damceen inay inay xaaraantimayeen khamrada zamano hore markay xaaraantimayeen dhibaatooyin kale xagga haddana ka sameeyeen wixii o dhan waa iska hor yimaadeen dhibaatooyin baa ku dhacay markaas haddana kusoo noqdeen oo ay haddana ay maaragtay dib u banayeen marka islaamka xal weeye waayo wax tanaaquda ma leh manhaj ilaahay wey rabbaaniya manhaj rabbaaniyana iskama hor imanayo isma diidayo arrinka labaad waxa weeye albaraa'atu min altaxayuzi waalhawa nidaamka islaamku wuxuu xal u yahay qolo u eexanayo ma leh hawana kuma dhisna oo qabiil hebel iyo reer hebel iyo waddan hebel kuma dhisna ee ilaahay baa soo dejiyey jinsi iyo lown iyo qolo midabkeed iyo qolo jinsigeed uma eexanayo rabbi subxaana wa tacaala xataa qolo jiil wakti jooga generation jooga uma eexanayo rabbi subxaana wa tacaala kuwa maanta jooga iyo kuwa imanaya boqol sano kadib ayaa nidaamka loo wada dejinaya marka waa nidaam beri ka ah inuu cid u eexdo arrinka saddexaad waxa alixtiraam alixtiraam wa suhuulat alinqiyaad dadkii markii caqiidadoodii ay ku degto oo ilaahay ay aaminaan u hoggaansamaan si bay ugu hoggaansami islaamka arrinka afraad waxa weeye altaxarur min alcubuudiyati ligayr اllah inay bani aadamkii xor ka noqdo inuu wax aan ilaahay ahayn addoon uu noqdo haddii kale shaydaan buu addoon u noqon hawadiisu addoon u noqon noloshuu addoon u noqon adduunyadu addoon ugu noqon haweentu addoon u doon awoon addoon u noqon marka sidaas ayaa islaamku uu xal u yahay arrinka kaleeto isagana u baan xoogaa in la faahfaahiyo waxa weeye inuu shaamil yahay xalku waa islaamku markaan leenahay liannahu xallun shaamilun saan soo sheegnay noloshii dhinaceeda walba shumuulu lcaqiida caqiidadiisii alimaan biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir wabilqadri khayrihi wa sharihi dhammaan ilaahay subxana wa tacala rumayntiisii rusushiisii ambiyadiisii xaqiiqada waadixa ah ayuu qofkii caqiidadiisii shaamil wey kadalika shumuulu lcibaada cibaadadii waxa weeye cibaado shaamil ah maaha cibaado meel keliya lala joogo oo qayb keliya ah ama shacaa'irah wuxuu yidhi alimaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala alcibaadaةu ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu اllah wayardah cibaadadu waxa weeye magac koobaya dhammaan waxa ilaahay u jecel yahay min alaqwaali wاlacmaali albaaطinaةi wاظaahira acmaasha muuqata iyo midda qarsoon dhammaanteed oo qowl iyo ficil ah oo dhan oo bani aadamka ku hadlayo ayay cibaadadu kulminaysaa faالsalaatu salaadii wاzakaatu zakadii wاsiyaamu wاlxaju soonkii iyo xajkii wa sidqu اlxadiidi hadalka oo runta laga sheego wa adaa'u اlamaana amaanadii oo la gudbiyo biru lwaalidayn waalidiintii oo loo ixsaan falo wa silatu اlarxaam qaraabadii oo la xidhiiriyo wاlwafaau biاlcahdi ballanta oo la oofiyo wاlamru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar wamujaahadaة اlkufaari wاlmunaafiqiin gaaladii loola dagaalamayo iyo munaafiqiintii iyo macruufkii oo la faro shartigiona la reebo wاlإxsaanu liljaari jaarkii iyo deriska oo la wanaajiyo wاlyatiim wاlmiskiin yatiimka iyo miskiinka wabni الsabiili iyo kan jidka maraya wاlmamluuki kan la leeyahay min alآaadamiyiina wاlbahaa'im hadday bani aadam tahay iyo hadday xayawaan tahay wالducaaءi wاdikri ducadii iyo dikrigii waxub الlahi warasuulihi rasuulka ilaahay la jeceliyo alle subxana wa tacala jeclaantiisa wa khashyatihi tacaala waاlinaabati ilayhi waikhlaasu اdiini lilahi diintooda ilahay loo khaalis yeelo waالصabri wاlxikmati waالshukri linicamihi waالridaa biqadaa'ihi waالtawakuli calayhi waالrajaa'i liraxmatihi waاlkhawfi min cadaabihi waamhaalu dalika iyo waxa lamida oo dhan oo nolosha koobaya kulluhu min alcibaadati risaalaة اlcubuudiya ayuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo safxada soddon iyo sideedaad kadalika akhlaaqda islaamku waa shaamil taasay xal u tahay kadalika tashriiciisa waa shaamil fardigii baa loo tashriicinayaa oo sharcigu u dejiyay islaamku siduu u cibaadaysan lahaa iyo rabbi subxaanaه wa tacala xiriirka ula lahaan lahaa wayashmalu alfarda fi suluuki اlkhaas wاlcaam suluugiisii khaaska ah noloshiisi gaarka ahayd iyo noloshii caamka ahayd ayaa islaamku sharcigu u dejiyey wayashmalu ma yatacalaqu biaxwaali اusra usradii iyo qoyskii wuxuu ku saabsanaa hadday tahay guur hadday tahay furitaan hadday tahay nafaqo hadday tahay wixii la mida wayashmalu altashriic lilmujtamac mujtamacii oo loo isagana loo dejiyo sharcigiisa ayay la mid tahay fii cilaaqaatihi almadaniya watijaariya cilaaqaadkiisii madaniga ahaa yacni nolosha caadiga ahayd ama tijaariga ahayd sidaas oo kale ayuu maaragtay yashmalu tashriic jaraa'imtii iyo xuduuddii iyo cuquubaadkii ayaa jamiic alcilaaqaat kadalika cilaaqaat alduwaliya cilaaqaadka ay dowladda islaamka la lahaan lahayd dowladaha kale waktiga nabadda iyo waktiga xarbiga iyo dhinac walba oo nolosha la ego shaamil ayuu ka yahay islaamku iyo qodobadii aan soo sheegnay oo badnaa waxaan kusoo gebagabaynaynaa alislaamu huwa alxal sidaas darteed ayuu islaamku u yahay xal uu u yahay xalku uu islaamka keliya yahay markaan usoo degno xal wuxuu u yahay caalamka oo dhan caalamka oo dhan buu xal u yahay mushkilaadka iyo dhibaatada iyo cadowga haysta iyo amni xumada haysata buu xal u yahay islaamku waxaan leenahay islaamku wuxuu xal u yahay oo u baahan adduunka oo dhan wuxuu xal u yahay mushkilaadka caalamulislaami oo dhan ayuu xal u yahay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati وcamilu الصاalixaati laystaklifanahm fi اlarضi kama اstakhlafa aladiina min qablihim inuu ilaahay dhulka ku makino waxay mu'miniintu ku heli karaan inay manhajka ilaahay subxaana wa tacaala raacaan wuxuu xal u yahay markaan caalam islaam ka soo gudubno soomaali dhibaatada haysata isagaa xal u ah soomaali markaan usoo jeensano waxaan leenahay laa xalla xal kaleeto ma jiro aan islaamka ahayn soomaali meel kastoo joogto ha maqasho ama kuwooda hadda isdilaya ama kuwa madaxda isku sheegaya ama kuwa siyaasadda maaragtay inay siyaasiyiin siyaasiyiin waaweyn siyaasi baan ahay dhahaya ee xal aan islaam ahayn inaanay helihayn xaqaa'iq mura yacni waxaan taabannay waxyaalo qaraarkeeda aan taabannay waxaan u malaynay qabiil horta inaan ku helayno meel ku gaarayno oo qabiil qabiil kale inuu ka adkaado meel ku gaarayno waxay noo sii siyaadisay khabaal yacni dulli iyo haween bay noo sii siyaadisay waxaan qabanay intaasoo shir baa la qabtay sababo ku qabo jabuuti ku qabo xagga ku qabo xagga ku samay xagga ku samay kulligeed ilahay waa ka dheer kulligeed kitaabka ilahay waa ka dheer kulligeed diintii rasuulka alayh salatu wasalaam waa ka dheerta waxaa noose nooga sii siyaaday jabhado kale inay soo baxaan xisbiye kale inay soo baxaan waxyaalo kale magacyo kale inay soo baxaan waxaan samaynay markii u dambaysay xukuumad baa la sameeyey xukuumad waxaa la yidhi loo dhan yahay cid walba isku dayda inay raalli geliso ilaahayna ay ka caraysiiso waa baaba'day waa burburtay maatat bisaktati alqalbiya saktadii qalbigii baa istaagay way tagtay mu'tamar kale taa hadda socda wuxuu ii sheegay nin sheekha hadda nairobi aniga aan ka imi wuxuu yidhi waxaan ugu tegey marka eldoreed joogtay aan la hadlo dadka soomaalida meesha isugu yimi siyaasiyiinta kelimatullaahi wacdi baan u sheegay wacdi keliya baan u sheegaya nin imaama oo sheekho soomaaliya weye nairobi jooga waa la ii diidiyo muctamarka inaan kelimata ilaahay aan ka sheego kelimatullaahi inaan ka sheego oo dacwo aan u gudbiyo baa la ii diiday dadna waxay ku odhanayaan muctamarkii shirkii maxaa ka soo baxay shirkii nairobi mise eldoret maxaa ka soo baxay oo maxaa ka sugayseen maxaad ka sugayseen meel ilaahay subxaanahu watacaala magaceedii laga d magaciisa laga dheereeyey oo diintii ilaahay loo diidey oo sharcigii ilaahay loo diidey ma soomaaliyey saasaad xal ku keenaysaan been wey waxba kama jiraan waa iyadana waxba waan ka keeni weynay xaggaan u orodnay cadow midig baan u orodnay bidix baan u orodnay waxba waa keeni weyday wa aطacnaa saadatana wa kubaraa'ana shacabkii soomaalida markii la yidhaahdo diinta ilaahay ha loo noqdo xoraan wadaadadu siyaasad mayqaanin dad badan baa i weydiinaya oo nimankiinan wadaadada maxaad xal u keeni weyseen idinkaan ummaddii ah laa laa ra'ya liman laa yutaac qof aan la adeecihayn oo la odhanayo siyaasad shaqo kuma leh siyaasadda markay tahay hebel baa siyaasadda noo keenaya hebel baa mahalka noo keenaya inaa aطacnaa saadatana wa kubaraa'ana faadaluuna asabiila waxaan raacnay dad aan ilaahay subxaanahu watacaala magaciis iyo diintiis doonihayn kuna dhaqmihayn iyagaa siyaasad noo wadayaa la yidhi iyagiina waa kan oo dhibaatadaasa lagala kulmay waxa weeye alxallu huwa alislaam xalku waa islaamka kow in ilaahay subxaanahu watacaala shacbiga soomaalida u toobad keeno meel kastoo ay joogaan inay ilaahay u soo baxaan rag iyo dumar bannaanka ay usoo baxaan bannaanada usoo baxaan ilaahu waa toobad keennay waa ka harnay dhibaatadii aan ku jirnay waa ka harnay macsidii aan ku jirnay waa ka leexanay manhajkaaga inaan diidno waa ka harnay waxaan u soo jeensanay aan kuu toobad keenno kitaabkaaga iyo sunnadaada arrinka labaad qabaa'ishu inay qabaa'isha soomaalida nin walba qabiil buu ka dhashay xukunkeeda inay ilaahay udhiibato xukunka ilahay raalli laguma aha waxa xukun raalli lagu yahay gaal madow iyo gaal cad inay kala xukumaan ma kala xukmin karaan mana kala mana kala saari karaan wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahumaa faaslixuu baynahumaa dadka mu'miniinta baa la leeyahay faaslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa calى اlأkhraa faqaatiluu alatii tabgi xatى tafi'a ilى amri اllah fain fa'at faaslixuu baynahumaa biاlcadli waaqsiطuu ina allaha yuxibu اlmuqsiطiin inama almu'minuuna ikhwat faaslixuu bayna akhawaykum gaal xal ma keeni karo gaal madow iyo gaal cadtoonna xal uma keenayo mana heshisiinayo qabaa'isha soomaalidu waa inay ku qanacdaa inay cadaaladda u dhiibato diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qudaadda ku kala xukminaysa xukunka ilahay haddayan dadka soomaalida raalli ku ahayn waxaan u keenaynaa qudaad yacni culimo ah oo qudaad oo kala xukmisa indonesiya iyo malaysiya iyo nigeria iyo waxaan uga keenayna kuwaan soomaali ahayn hadday leeyihiin soomaali kuma kalsoonin oo wadaadkan soomaaliga waa reer hebel kanuna waa reer hebel hadday leeyihiin waxaa loo keenaa sharci dad ku kala xukum oo muslimiina laakiin sharciga ilaahay baa asalah inay u dhiibtaan xukunka ma laga helayaa soomaalitaas haddii laga helayo soomaalitaas arrinkeedu waa xalismayaa innaga waxaa waajibkeenu yahay inaan ku qancinno meel kastoo aan joogno iyo qabiil kastoo aan ka tirsannahay iyo meel kastoo aan isugu nimaadno inaan xal aan islaamka ahayn ma jiro soomaali inay isu timaaddo iyadoon cidina ku dhex jirin gaalna ku dhex jirin cid kalena iyan ku dhex jirin inay iyagu isu yimaadaan oo ilaahay u toobad keenaan oo kitaabka ilaahay oggolaadaan oo waddankeenna aan isugu tagno geedkaan hoos fadhiisanno aan heshiinno aan kitaabka ilaahay ku heshiino kala xukumanno aan diinta ilaahay raacno ilaahay umuurteenna wuu dejinayaa haddii kaleeto wax badan baa la doondooni lamana helayo xal wallahu tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin
jaza allahu khayr sheekhana sheekh maxamed idriis muxaadarada qayimka uu noo soo jeediyey ee ku saabsanayd astaanta shirka iyo muhiimadda shirka uu leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo walaalayaal sida caadadayno ah insha allah waxaa inoo bilaabanaya su-aalihii su-aalahana inta badan dadku waxay soo qoraan sanad walba su-aalo isku dhadhow ama isku mida ama shirkii hore looga jawaabay sidaa daraaddeed waxaa la sameeyey guddi kala saara ayaga ayaana waxay soo gudbiyaan yani su-aalaha ugu muhiimsan ama muxaadarada khuseeya amaan horey loo soo marin su-aasha ugu horeysa sheekh la weydiinaya waxa weeye sheekh waa arrin dhab ah in in xalku yahay islaamka laakiin waxaa jirta mujtamaca muslimiinta ah ee waddamadan aynu joogno yimid ee qurbaha ah waxaa la soo gudboonaaday mushkilaad fara badan ama dhibaatooyin fara badan oo sababay in ay kala duwanaadaan aragtida diinta laga qabo ama aragtida diineed ee ururada islaamka ee u shaqeeya diinta ama dacwada ka shaqeeya waddamadan markaa sidee qofka muslimka ahi uga gudbi karaa dhibaatooyinkaas su-aal kale oo la mid ah oo ku dhow ayaa odhanaysa sideebaad sideeba maxaad maxaad kula talin lahayd ama sidee yeeli karaan qoysaska islaamka ah ee aragtiyada noocaasa iyo dhibaatooyinka noocaasa ku dhex lumay
alxamdu lilah saan soo sheegnay islaamku xal buu u hayaa likulli mushkilat lahaa xal xal bay leedahay xadiiska nebiga alayه الsalaatu wasalaam ee aan wax ka ishaaray hadda xadiiska nucmaan ibn bashir radi allahu tacaala canhu ee nebigu alayه الslat salaam uu yihi alxalaalu bayinu wاlxaraamu bayinu wabaynahumaa umuur mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min الnaas faman itaqa الshubuhaati faqad istabra'a lidiinihi wacirdihi waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi اlxaraam xadiiskaas waxay yidhahdeen culimmada islaamku waa huluثu اlislaam axaadiis saddex ah oo diinta islaamka ay ku wareeganayso saddex xadiis oo asal u ah axaadiista oo dhan iyo islaamka nolosha o dhan ay ku wareeganayso buu ka mid yahay bay dheh xadiiskaas xalaashu way caddahay xaaraantuna way caddahay waxaa u dhexeeya umuuro aan cadcaddayn madmadow uu ku jiro waana umuuraha uu walaalku walaalku weydiinayo oo laga yaabo inaan dad badan ayan garanayn laakiin dad garanayaa jira xadiisku wuxuuna tusinaya dad garanaya inay jiraan laa yaclamuhuna kaiiru min annaas buu yihi laa yaclamuhuna kulu nnaas ma dhihin dadkao dhan ma garanayaan ma dhihin dadka ahlu cilmiga ah umuurta mushtabiha ah ee isu eg eg way garanayaan dadka ahlu cilmiga ah way kala garanayaan oo ama xaaraan bay raacaysaa ama xalaal bay raacaysaa marka dadka ahlu cilmigaa ee noloshooda iyo cilmigooda iyo diintooda iyo taqwadooda aad ku kalsoon tahay ayaad raacaysaa wixii madmadow uu ka galo oo aad weydiinaysaan sidaas baadna ku badbaadaysaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala haddaad waxaa shubhadu ay ku jirto oo dhanna kaba fogaataba diintaadii iyo naftaadii way ku nabadgelaysaa saas ku xalli mushkiladaada wallahu aclam
jazaku llahu khayr sheekh su-aashan kale waxay odhanaysaa beryahan dambe waxaa jira in gabdhaha muslimka ah ay jimicsi sameeyaan ama ay jimicsi cayaaraan kaasoo ay uga jeedaan jirdhis inay sameeyaan sidaa daraaddeed inta badan waxay qabsadaan macallin gaal ah oo ama macallimad naaga oo gaala marka islaamkuna waa xal dhammaantii sida aad sheegtay marka gabdhahaas waxaa jira gabdho badan oo ka ka waaniyey sida warqadda ku qoran laakiin gabdhihii waxay ku andacoodeen annagoo xijaabka iyaga xidhan ayaan jir jirdhiska samaynaa
alxamdu lilah horta maxaa jirdhiska gabdhaha u keenay jirdhiska waxa weeye dumarkii hore shaqaday qaban jireen ayaan hadda la qaban markaa shaqadii markay yaraatana jirkii u badana wa waa qofkii wa waa maaragtay waxay u baahanaysaa inay jirdhis u baahato caaisha radia allahu tacaala canha xadiiskii ifkiga markay tilmaamaysay waxay tihi khaymadii yacni nimankii way qaadeen hawdajkii way qaadeen bahalkay ku jireen way qaadeen waxay u malaynayeen inay ku jirto fudaydkeeda lama dareemin inayan ku jirin meesha gabadhna way ahayd waxayna tihi dumarku zamanka way fududaayeen maxaa yeelay wax may cuni jirin wax yar bay cuni jireen wax yar ayay cuni jireen wayna shaqayn jireen oo gurigay ka shaqaynaysaa gurigii way way way way nadiifinaysaa way waxbay dhaqaysaa carruur bay haysaa shaqo aad u badan bay gurigii ka haysaa laakiin markii ay dhammaatay shaqadii ay dumarku qabanayeen guriga qaban ama waxaa la keensanaa shaqaale naag shaqaysa gabadhii waa iska hurdaa sida duwal khaliij iyo meelahaas iyo ka dhacda haweentii waa iska hurdaa say xala u seexatay duhurkii bay soo kacaysaa duhurkii markay soo kacdana xoogaa meelaha warwareegaysa telefoonno iyo t v iyo waxaa sameyna habeenkii baa soo gelaya asxaabteedii bay la fadhiisanaysaa khaadimadii bay leeda keen caana keen shaahiga ilmaha toosi ilmaha u dhaq dharka dhaq kan yeel kan yeel kan yeel kan yeel iyada waxa mahay faramaran tahay laa shaka markaa inay jirka u baahanayso jirdhis waxaan leenahay hadday u baahato haweentu hadday u baahato jirdhis gurigeeda ha ku dhisato ha ka shaqayso haddii kaleeto jirka ay dhisaysana gurigeeda iyo qolkeeda ha ku samayso wixii jimicsi ay ku samaynayso laakiin gaal baa la qabsanaya ama muslim baa la qabsanaya maba jirtaba wax meesha taalla ma aha inay maaragtay acdaadeedii marna ay halkaa foorfoororsato marna halkaa kackacdo dumar horteed bayan xataa ku banaanayn sidaas oo kale inay samayso iska dhaaf gaal iyo wax kale oo la sheegayo nacam wallahu tacala aclam
su-aashan kalena waxay leedahay maadaama xalku yahay islaamka oo aanu jirin xal kale oo beddelkiisa loo la doorto ama la dooran karo haddana ay soomaaliya ka jiraan ololayaal ama tartan la rabo in loogu sameeyo xukuumad cilmaani ah oo muhiimaddeedu ugu weyn yahay ama noqon doono la dagaalanka ama ciribtiriigta islaamka gaar ahaan xukuumad goboleedyada ay ku faa ay ku faanaan inay ka ta inay ka takhallusaan dhaqdhaqaaqyada islaamka ee jira ma bannaan tahay in la taageero ama niyadda laga jeclaado maadaamana soomaaliya xukuumad ka jirin isku daygaa la soo wado
alxamdulilah waxaan leenahay fasaadkan idiin sheego saddexda arrimood aha ayaa mujtamacii si badan ugu jira kow yani icraadu can manhaj illah qayb manhajkii ilaahay diiday oo ka tagtay saan sheegnay oo xukunkii ilahay aan la ogolayn shaydaankii oo ka dhex shaqaynaya iyo mu'aamaraadkii cadowga saddexduba way shaqaynayaan dadka muslimiintaana ma qaadan saddexdaba wixii lagala lagaga hortegi lahaa saddexdaba wixii lagaga hortegi lahaa ma qaadan oo ah marka hore inay ogolaadaan u hoggaansamaan xukunka ilaahay haddaad reer hebel hadda u tagto tiraada kaalaya xukunka ilaahay subxana wa tacaala u kaalaya aan laydinku kala xukumo waxaan odhanayaa maya xeer baa noo dhexeeya annaga iyo reer hebel markay runta tagto sidaasaa la soo gaar waayo markii shaydaankiina hadde waaba duubsaday in badan oo lagamana hortegin cadowgiina mu'aamaraadkiisii saaxiib baa laga dhigtay oo walaal baa laga dhigtay oo walaalahayaa leeyahay marka inuu fulo yacni kaydkiisu ku fulo dad badan way dhacaysaa waxaan leenahay innagu saan sheegnay xalku waa islaam jid kale lama hayso jid kale oo maaragtay lagu agaayo ma jiro waana cad yahay xalkiisu waadax waay dad baa xoranaya de nidaamkii keena oo tashriici keena oo waxa soo qadima nidaamku waa yaallaa alxamdu lilah qofkii muslima doonaya kitaabka qur-aanka iyo sunnadii waa maxfuud dadkii yaqaanina waa maxfuud way joogaan fii kulli zamaan wa fii kulli makaan way joogaan haddii la doonayo diyaar loo yahay laakiin xaajadaan la ogolayn oo dadku ayaan ogolaan ma fadhiisanayso ma degeyso midda kale waxa weeye xukuumad cilmaaniya imanaysa nalaku bajin maayo annaga annaga xukuumad cilmaaniya imanaysa xukuumad cilmaaniya mid kow iyo labaatan sano joogtay baan annaga soo dhex joognay oo dacwo ku wadnay oo xabsi adeegsatay oo hub haysatay oo ciidan haysatay oo maaragtay wax walba haysatay dadkii ku soo jiri jiray way yaqaaneen dadkii kusoo jiri jiray xukuumadda kusoo jiri jiray hadday ahaan jireen kuwii maaragtay la oran jiray wardoonka ama sirdoonka ama nabad sugidda ama waxay dacwada ku samayn jireen waa yaqaana dawladdii hore dad bay keentay masaajidada waxay tiri soo dhegaysta oo wadaad walba wax sheegaya hala soo dhegaysto iyagii baa in badani hanuuneen oo muslimiin noqdeen toosan marka annagu dacwo islaam baan wadnaa gidaar walbay moosaysaa meel walbay gelaysaa guri walbay gelaysaa waana la sugaynaa in sha allahu tacaala waana wadaynaa kelimadda ilaahay subxaana wa tacaala dadka ducaadda ay wadayaan nalakuna bajin maayo hadda yacni dawlad cilmaaniyaa soo socota iyo wax kalaa soo socda waxaa la yidhi xaq iyo baatil baa maalin israacay xaq iyo baatil ayaa maalin israacay waa yacni misaal wax lagu caddaynayo maaha arrin yacni maaha xaqiiqaa markaasuu baatilkii wuxuu yidhi anigaa kaa ka xoog badan oo kaa dheer markaasuu yidhi xaqii anigaa dhulka kaaga adag yacni dhulka anigu waan ku negahay buu yidhi adigu laakiin waxba dheeraantaada iyo xooggaa waxba tari maayo maxaa dhulkan ku nagahay buu yidhi aniga markaasuu yidhi waan ku dilayaa markaasuu yidhi carruurtaydaa ku dilaysa aniga xaq xaqii wuxuu durriyadayda aniga ku dilaysa haddaa adiga idisho durriyadaydaa ku dilaysa fa ama azabadu fayadhabu jufaa'a wa ama maa yanfacu annaasa fayamkutu fi lard marka waxaan leenahay dadka ducaadda ee dadka muslimiinta ah ee wanaagsan abshiruu khayr ku bishaaraysta diinta ilahay unbaa ka xaq noqonaysa waxaan kaleeto oo la boocboocayo waa sheegnay meel ma gaarayaan wallahu aclam walaalayaal intaa waxaa inoogu dhammaaday muxaadaradii koowaad ee shirka islaamka ee ka dhacaya magaalada stockholm